بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro lagu dilay askar badan ka fuliyey dalalka biniin toogo iyo burkina faso madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka donald trump oo bilaabay inuu dib uga gurto qorshihiisa ku aadan barakicinta shacabka reer khaza maraykanka oo hanjabaad culus hawada uu mariyey yukrain haddaba maxaa ka jira in trump uu doonayo in waddankani uu ka jaro guud ahaanba isgaadhsiinta shiinaha oo dhoolotus militari oo xooggan ka sameeyey koonfurta badweynta baasifiga ciidanka yahuudda oo bilaabay in boqolaal ka mid ah gaadiidkooda dagaalka ay gudaha u geliyaan daanta galbeed kuna dhawaaqay howlgal ka dhan ah kooxaha muqaawamada filistiin golaha ammaanka qaramada midoobay oo dowladda ruwanda ka dalbaday inay joojiso taageerada jabhadda m saddexiyo labaatan xilli xiisada ka taagan koongada dimuqraadiga ah ay sii xoogaysanayso maxaan ka naqaannaa macdanta iyo mawaadda naadirka ah maxay yihiin maxayse tahay ahmiyaddooda qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm القلب ضج في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya galbeedka afrika ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday malishaadka dowladaha burkina faso biniin iyo togo haliyiye ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday fadhiisin ay ku sugnaayeen ayaa weeraro qaraxyo ah la beegsaday gaadiid ay wateen malishaad ka tirsan dowladda biniin waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa afar askari sida lagu sheegay bayaan ay baahisay mu'asasada azalaaqa sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay fadhiisin ay ku sugnaayeen maliishaad ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaana weerarkaasi uu ka dhacay goob u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago waddanka togo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa dilay ilaa lix ka tirsan maliishaadka xukuumadda wagaduugu kadib weerar ay ku qaadeen fadhiisin ay maliishaadkaas ay kaga sugnaayeen magaalada jiibu ee gobolka suum waxayna sidoo kale mujaahidiinta weerarkaas ay ku soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan howlgalladii sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin maalmihii lasoo dhaafi ay fuliyeen waxaa ka mid ah weerar lagu dilay ilaa siddeed askari oo ka tirsan maliishaadka xukuumadda burkina faso kaas oo isagana ka dhacay goob u dhow xuduudda uu dalkan la wadaago togo waxaana weerarkaas sidoo kale mujaahidiinta ay ku soo qaniimaysteen hub leh nuucyo kala duwan iyo sidoo kale gaadiidka nuuca fudfudud weeraradan ayaa qayb ka noqonaya howlgallo jihaadi ah oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka fulinayeen waddamada galbeedka afrika haliyeyada islaamka ee ka jihaadaya galbeedka islaamka ayaana sii xoojiyey weeraradooda ka dhanka ah cadowga iyagoo dhambilaha jihaadka ka horinaya laga bilaabo maali burkina faso biniin togo africost niger iyo sidoo kale dalal kale oo dhaca mandiqadda saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل مالح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag madaxweynaha dowladda saliibyadda ah ee maraykanka donald trump waxa uu bilaabay inuu dib uga gurto go'aankiisii ku aadanaa barakicinta shacabka reer khaza haddaba qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin waxaan ka waraysannay walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah waad mahadsan tahay eh, suheyb Eh, hogaamiyaha dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump en, ayaa mar kale eh, wuxuu eh, soo celiyey hadalhayntiisa ku aadanaa eh, magaalada khaza iyo dadka ku dhaqan trump oo tan iyo markii xilka uu kala wareegay joe biden ee labaatankii bishii janwari ee lasoo dhaafay si aada uga hadlayay xaaladda magaalada khaza ee mararka qaarna ku goodinayay in magaaladan uu iibsanayo kadibna kadibna uu kasii iibinayo een, dowlado shisheeye Ee, wuxuu ku baaqayey in shacabka magaalada la ee, tahjiiriyo oo la barakiciyo kadibna la geeyo een, dhowr dal oo ay ka mid yihiin masar iyo urdun mararka qaarna wuxuu wa- ku hadaaqayey si qariska xornimo ah in uu diyaar u yahay in falastiiniyiinta uu dejiyo een, wadanka maraykanka Een, arrinta cusub hadda waxay tahay een, mar kale wuxuu sheegay in isagu cidna uusan ku qasbaynin in magaalada khaza ee, ay isaga barakacaan cidnana uu ku qasbaynin in magaaladan uu ka iibiyo Ee, isagoo waraysi siinayey shabakada lagu magacaabo fox news ee laga leeyahay maraykanka markan trump ee, wuxuu sheegay in isagu uu doonayo oo keliya ah in magaaladan aan lagu arkin dowag hubaysan oo kasoo horjeeda maamulka yuhuudda sahiyuuniyadda taas bedelkeedna wuxuu sheegay in ghaza ay noqon doonto meel la maalgashado isagoo ee, hadaaqayey waxa uu yidhi een, aad ayaan ula yaabay oo waan filan waayey in dowladaha masar iyo urdun ay iska diideen oo ay soo dhoweyn waayeen dadaalkaygii ahaa in lacago bilyanis ah lagu bixiyo een, dib u dhiska magaalada khaza dadkeedana la barakiciyo Ee, trump baa runtii wejigadax kala kulmay diidmada caalamiga ah ee ka timid hadaladii qariska xornimada ahaa ee uu jeediyey hadda wuxuu leeyahay een, magaalada khaza sideeda ayay sii ahaan kartaa Een, sidaan ognahay isbuucyadii lasoo dhaafay falcelin een, aad ah ayaa laga bixiyey hadaladii ee, trump ee ahaa in magaalada khaza dadkeeda uu barakicinayo magaaladana gebi ahaanteedba uu weji cusub u yeelayo oo ka dhigayo goob loo soo dalxiiso goob guryaha lagu kala iibsado ee hadda wuxuu leeyahay magaaladan ma ahan meel lagu noolaan karo een, dadkeeda ayaa go-aan ka gaari kara laakiin ee, isagoo boorinaya oo taxriidinaya in yahuuddu mar kale ay ku duusho oo ay qabsato waxa uu yidhi magaaladan waxay dhacdaa goob istiraatiiji ah waana mid qurux badan maxay yahuuddu isaga dhaafeen oo ay uga tageen ayuu hadalkiisa sii raaciyey Em, marka waxaa muuqata in jawaab celinada ka timid een, ummadda milyaarka ah iyo xataa gaalada ee reer yurub iyo kuwa afrikaanta iyo kuwa qaaradda eshiya ee diidmada qayaxan ah trump ay bajiciso ku noqotay xataa waxaa arrinkan ka yayaaqsaday oo ay u cuntamuweysay dawaaqiidii carabta murtadiinta ee saynta u ahaa kuwaas oo diiday inay aqbalaan een, qorshaha trump iyagoo ka baqaya inay la kulmaan ee, kacdoonna shacab shacabka muslimiinta ay maamulaan iyagoo ka baqaya Een, marka trump sidaas ayuu ee, mar kale war cusub kaga soo ga- ee, war cusub kaga soo saaray xaaladda magaalada khaza
waa tahay maxamed maalinimadii khamiista aynu soo dhaafnay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay wareejiyeen maxaabiis yuhuud ah oo lagu dilay magaalada khaza oo dabcan ku dhintay duqaymo ka dhacay isla qidaaca donald trump arrintaas wuu tacliiqiyey bal muxuu ka yidhi
Een, hogaamiyaha dowladda saliibiyadda maraykanka ee, mar uu ka hadlayey heshiiska maxaabiis iswadaarsiga ah iyo ee, wixii uu ku arkay magaalada khaza markii warbaahinta iyo shaashadaha ka daawaday wuxuu sheegay in isagu aad uga naxay ugana murugooday ee, muuqaal muujinayey een, baktiyada ama miidadka ciidamada yuhuudda ee maxaabiista ahaa ee muqaawamadu gacanta ku dhigeen kadibna ay ku wareejiyeen hay-adda saliibka guduudan waxa uu yidhi wuxuu ahaa muuqaal ee, bahalnimo ah oo aan la rumaysan karin Een, casrigan cusub ee aan ku noolnahana suurtagal ma ahayn in waxaan oo kale ay dhacaan oo ciidamo yuhuud ah oo tababar wanaagsan leh inta la dilo meydadkoodii si bahalnimo ah loo soo bandhigo waa wax aan la yaabo ayuu yiri waxaa muuqata in Trump fajicisa uu ku ahaa weerarkii duufaanta Al-Aqsa kadibna uu la sii fajacay hal adayga iyo basaalada xoogga muqaawamada oo ciidanka yuhuudda oo lagu tiriyo ciidamada ugu tababarka wanaagsan dunida gaar ahaan mandiqada bariga dhexe ay sanka dhulka ugu jiideen laguna qasbay quwadda caalamiga ah in baktiyo meydad ah oo kuwa yuhuudda lagu bedesho kumanaan maxaabiista muslimiin ah nool arrinkaas ayuu Trump si aad ah kaga hadlay wuxuuna ku tilmaamay mid la mid ah wixii dhacay xilligii naaziga ee Hitler uu maamulayay waddanka Jarmalka ninkan gaalka ah marnaba kama hadlin bahalnimada ciidanka yuhuuddu ay ka geysteen magaalada Gaza dadka ay xasuuqeen waayeel caruur iyo dumar iyo burburka guryaha laakiin isaga waxaa u muuqatay anfiriirka uu ka qaaday eegmada baktiyada ciidamada yuhuudda isagoo muujinaya in ciidamadaas yuhuudda ay ku taageereen qalab militari iyo dhaqaale wixii ay hayeen laakiin la ihaanaystay oo meydadkooda iyo maxaabiistooda dunida oo idil ay daawatay lana fajacay marka arrimahaas ayuu ka hadlay suhaybo waxaa kaloo jirta in waaqica ka jiro magaalada khaza iyo malafka ku aadan maxaabiista iswadaarsiga iyo soo gabagabeynta dagaalka iyo hadallada trump ay si aad isku khilaafsan yihiin la taliyaha amniga qaranka maraykanka ee trump u qaabilsan bariga dhexe wuxuu isaga daba wareegayaa magaalooyinka dooxa iyo alqaahira halkaas oo lagu karkarinayo heshiiska maxaabiista iswadaarsiga ah michael walters mar uu hadlayay waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay soo gabagabeynta dagaalka magaalada khaza ayna ku dadaalayaan in ay fuliyaan ballanqaadkii trump ee ahaa in dagaalka khaza lasoo gabagabeeyo afarta sane ee xukunka hayo marka hadallada trump uu ka jeediyo social mediaha iyo waaqica ka jiro ee mandiqada aad ay u kala duwan yihiin waa tahay maxamed heshiis maxaabiis isdhaafsi ah ayaa shalay dhacay ilaa lix maxaabiis ah ayaa yuhuudda loo sii daayey dhanka kale waxaa la filayey in sahaynadu ay sii daayaan ilaa lix boqol oo filistiiniyiin ah maxaabiistaas ma la sii daayey maxaase la filan karaa wejiga labaad ee wadahadalka waa mahadsan tahay mas-uul u hadlay xoogga muqaawamada garabkooda siyaasiga wuxuu sheegay in yuhuudda ay ka meermeerayaan fulinta qaybtan heshiiska maxaabiista wadaarsiga ah welina ay jiraan maxaabiis ku qornaa liiska in lasii daayo oo aan lasii daynin laakiin ay u sheegeen dhexdhexaadayaasha caalamiga ah in yuhuudda ay ku cadaadinayaan sidii ay heshiiska u fulin laheyd maxaabiistan ay usii dayn laheyd wuxuu ka digay in haddii maxaabiistan lasii dayn waayo heshiiska uu burburi doono mas-uuliyaddana ay qaadayaan maraykanka iyo kuwii damaanada ka ahaa dhanka maamulka yuhuudda waxaa la saadaalinayaa in haddii tani ay sax noqoto oo maamulka yuhuudda ay diidaan in maxaabiistan ay sii daayaan muqaawamaduna ay dib ay uga fiirsan doonaan heshiiska iyagoo weli gacanta ku haya toddobaatamiye ka mid ah maxaabiista ciidanka yuhuudda kuwa maraykanka iyo kuwo kale oo yuhuudda ka barbar shaqaynayey dhanka kale mandiqada jiniin ee daanta galbeed yuhuudda waxay sheegeen in boqolaal ka mid a gaadiidka gaashaaman halkaas ay u dhaqaajiyeen ayna fulinayaan howlgal militari oo aad weyn isbuucyada lasoo dhaafay iska horimaadyo ayaa ka dhacayay muqayamka jiniin iyo deegaanada daanta galbeed halkaas ay ku dhinteen tobanaan ruux yuhuudda qurdhoodana ciidamo ay kaga geeriyoodeen marka wadahadallada ka socda dooxa iyo alqaahira ayaa dhinacyadu waxay ku dadaalayaan in la cadaadiyo yuhuudda oo ay ku qasbanaato in heshiiskan ay ka dhabayso oo inta ka harsan ay fuliso si loo soo gabagabeeyo maxaabiista iswadaarsiga iyo dagaalka magaalada khaza mana ah markii ugu horreysay oo yuhuuddu ay cagajidaan sidan ayoo kale ayay isbuucyo ka hor u sameeyeen laakiin markii dambe netanyahu ayaa ku qasbanaaday inuu u hoggaansamo dalabaadka xooga muqaawamada iyo wixii lagu heshiiyey yuhuuddana caan ay ku yihiin dhagarta iyo ballanka baxa waana da'bigooda marka la eego taariikhda islaamka
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suheybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jaraa'idyada caalamka qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa maraykanka oo yukrein ugu goodiyey inuu ka jarayo guud ahaan isgaarsiinta internetka ee ay adeegsadaan sida uu ku warramaya wargeyska kiev independent maamulka cusub ee trump ayaa ku hanjabay in ukrain ay ka jari doonaan adeegsiga internetka dayaxgacmeedka ku xiran ee starlink oo ah shirkad uu leeyahay elon musk taasoo haddii ay dhaqangasho noqon doonto albaab dhibaato oo hor leh oo ku furmi doona xukuumadda zeleniski washington ayaa la sheegay in midan ay samayn doonto haddii kiyef ay ogolaan weyso heshiiska macdanta qaaliga ah ee ukrain taasoo maraykanku in muddo ah uu u hanqaltaagayey uuna doonayey in uu daabusho internetka starlink ee uu maamulka trump sheegay in uu ka jaranayo ukrain waa midka keliya ee ay ciidanka iyo dadka yukrainba maanta adeegsadaan haddii la xirana waxay ka dhigan tahay in uu lumi doono dhammaan qadadka internetka ee gudaha yukrain iyadoo ay adkaan doonto in qabar dambe laga helo gudaha waddankaas gebagabadii maraykanka ayaa middan u arka cadaadis uu ku rumayn karo riyadiisii macdanta dhanka kalena qaab sandulyo ah uu yukrain ugu qasbi karo inay sidiisa u aqbasho heshiiska lagu karkarinayo magaalada riyaad ee la doonayay in colaadda kala dhexaysa ruushka lagu soo afmeero aan markan eegno qodobka xiga xubinta sida uu ku warramayo joornaalka new york times maraakiibta dagaalka ee shiinaha ayaa si aanan horey loo arag dhoolatus militari waxay ugu sameeyeen badda tasman ee u dhexaysa dalalka xulafada la ah galbeedka ee australia iyo new zealand xogta joornaalka ayaa intaasi ku daraysa in diyaarado badan oo adeegsan jiray hawada sare ee baddan lagu qasbay saacadihii lasoo dhaafay inay ka weecdaan halkaasi maadaama shiinuhu aagaas oo idil uu ka waday dhoolatus xoogan oo aysan horay kaamirooyinku u soo qaban maraakiibta shiinaha ayaa lagu warramayaa inay fureen rasaas tirabeel ah waxayna celiyeen diyaaradda imaaraadka carabta ee fly imaratis halka diyaarado kale oo laga leeyahay australia iyo new zealand ay si la mid ah kuwan iyagana hawada sare laga celiyey xilli ay ku jireen duulimaadyadoodii maalinlaha ahaa wasiirka difaaca new zealand ayaa sheegay in wax ogeysiis ah aysan ka helin dhanka shiinaha keliyana ay ku soo baraarugeen mar qura xaaladdan iyagoo ku jira waxauna yidhi laynooma sheegin wax dhoolatuskan ku saabsan iyo ujeedka laga leeyahay intuba si kastaba ahaatee ilaa hadda lama garan hadafka ay xukuumadda beijin ka leedahay middan dalalka australia iyo new zealand ayaana middan waxay ka muujiyeen walaac ballaaran saddex iyo labaatan sano kadib sahaynada oo guutooyin gaashaaman u diraysa gudaha dhulka daanta galbeed si ay halkaas uga fuliyaan howlgallo wuxuushnimo waa qodob kale oo aan maanta dul istaag ugu samayn doonna xubinta sida uu baahiye wargeeska ka soo baxa dhulka yuhuudda ee walla xukuumadda benyamin netanyahu ayaa doonaysa in daanta galbeed ee dhulka la haystay ee filistiin ay u dirto gutooyin gaashaaman oo la doonaya inay fuliyaan xasuuqyo hor leh oo la raba in nafta lagu dhaafiya boqolaal muslimiin ah waxaa lagu warramayaa in guutooyinkan ay adeegsan doonaan taangiyada dagaalka iyo hubka culus waana sida uu xaqiijiyey wargeyskan yuhuudiga ah ee qalinka u qaatay warbixinta taasoo muujinaysa in netanyahu uu weli si aad ah ugu ooman yahay in mar kale uu kiciyo xiisad hor leh maadaama heshiis xabad joojineed looga jiro dhanka khaza waxay xogtu intaasi ku daraysaa in howlgallada culus ay ka dhici doonaan gudaha magaalada jiniin oo ah halka ay ka dhisan yihiin kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan dhanka daanta galbeed waxaana xusud mudan in horey ay halkan uga dhaceen weerar xoogan oo lagu jibiyey maamulka gumaystaha yuhuudda gunaanadkii waxay middan ku soo beegantay ayaa la odhan karaa xilli maalin ka hor uu benyamin netanyahu amar ku bixiyey in la ballaariyo howlgalka dhanka daanta galbeed kadib markii ay dhaceen qaraxyadii aanan khasaaraha geysan ee lagu beegsaday basaskii ku sugnaa gudaha magaalada talaabiib aan markan milacsana qodobka xiga xubinta golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa markii ugu horreysay waxay dowladda ruwanda ugu baaqeen inay joojiso taageerada ay siinayso kooxda hubeysan ee m labaatan iyo saddex xilli dagaalyahanadu ay dhowr jiha ka weerareen bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo maalmihii lasoo dhaafay saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegay in jabhadda m labaatan iyo saddex oo ay taageerayaan ilaa afar kun oo ciidamada ruwanda ah ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan bariga kongo isfidinta deg dega ah ee kooxda m labaatan iyo saddex ayaa horseeday in kumanaan qof ay ka barakacaan gudaha dalkan fallaagada m labaatan iyo saddex ayaa axaddii lasoo dhaafay waxay la wareegeen gacanku-haynta caasimadda bakafu waana toddobaad kadib markii ay la wareegeen magaalada goma oo ah caasimadda gobolka north kiifu ahna magaalada ugu weyn ee bariga dalkaas qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale waxaa ciidanka dalka ruwanda loogu baaqay in shuruud la-aan ay uga baxaan dhulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo si xal ay xaaladdan ugu helaan balse xaqiiqada ayaa si aad ah uga fog middan kooxda m labaatan iyo saddex ayaana sheegtay inay ku ballansan yihiin inay harcad gacanta ku dhigaan caasimadda kinshasa guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana u weecanna dhanka walaalkan suhib cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag maxaan ka naqaanaa macdanta iyo mawaadda naadirka ah maxayse tahay ahmiyaddooda qodobkaas waxaa warbixintan ku eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir kheyraadka macdanta ee walxaha naadirka waxaa la tixgeliyaa inay yihiin curiyaal muhiim u ah horumarka warshadaha casriga iyo teknolojiyadda sare waxay muwaadan ka mid yihiin maadooyinka ciriinka laga maarmaanka u ah sameynta in badan oo ka mid ah qalabka sida teleefanada casriga ee smartphone kaydinta xogaha iyo dukumentiyada iyo qeybo kale oo ka mid ah qalabka casriga ee la adeegsada waqti xaadirkan waxaa dhanka kale ay khubaradu sheegaan in inkastoo mawaadan ay caan ku yihiin magaca walxaha naadirka haddana arrintaas aysan macno ahaan muujinayn in xaddi ahaan walxahana yihiin kuwa naadir ah oo ay adag tahay in la helo balse waxaa dhifka ay naadirka ah uu noqonayo sida ay ugu qaybsan yihiin maadooyinkan dhulka iyo dhibaato laga maro soo saaristooda macadka british geological survey oo magaciisa loo soo gaabiyo b g s ayaa waxa uu tilmaamay in macdanta naadirka ay yihiin koox curiyaal ah loo adeegsado badeecooyin badan oo kuwa caalamka ah macdantan ay ka kooban tahay toddoba-iyo toban curiyo oo kiimiko ah oo laga helo qolofka dhulka waxay sheegeen in magaca mawaadan macdanta ah ee inta badan loogu yeero uu yahay walxaha naadirka ah taasina ay ka macno tahay inay adag tahay in la helo iyagoo saafi ah badanaa waxay ku milmaan ay yidhaahdeen walxo kale oo maadooyinka macdanta ah taasoo ka dhigaysa in la kala saaro oo la sifeeyo howl adag oo u baahan farsamooyin kale oo horumarsan sababtaas awgeed waxaa la sheegay in habka macdan qodista iyo sifeentooduba ay ahaadaan kuwo adag oo sare usii qaadaya qiimahooda taasoo usii dheer tahay faa-iida gaarka ah iyo qiimaha sare ee xagga istaraatiijiyadda oo ay ku leeyihiin suuqyada caalamka muhiimadda iyo adeegsiga macdanta naadirka marka laga hadlayo kheyraadka macdanta naadirka waxa ay door weyn ka ciyaaraan qeybaha teknolojiyadda casriga ee horumarsan waxaa loo adeegsadaa warshado muhiim ah sida kuwa soo saara telefoonada casriga gawaarida korontada ku shaqeeya teknolojiyadda militariga waxaana sidaas darteed ay wadamo badan dadaal ugu jiraan siday u heli lahaayeen macdantan si ay u xaqiijiyaan kayaad xoogan oo mustaqbalka ah macdantan waxaa kale oo laga helaa warshado muhiim ah sida kuwa daawooyinka gaar ahaan kuwa soo saara daawooyinka kansarka kuwa teknolojiyadda sare ku shaqeeya iyo qalabka militariga waxaana sidoo kale macdanta naadirkahay door muhiima ka qaadataa horumarinta tamarta cagaaran ee dib loo cusboonaysiin karo iyadoo la adeegsanayo matoorada dabeysha ee tamarta dhaliya leerarka cuna tamarta yar iyo beytariyada gawaarada korontada ku shaqeeya macdanta naadirka ah waxaa ugu badan dowladaha haysta shiinaha oo ah kan ugu horeeya marka laga hadlayo soo saarista macdantan tan ayaa ku timid maalgashiyada uu dalkan ku bixiyo teknolojiyadda soo saarista iyo sifeynta macdanta waxaana shiinaha uu ka faa'iideystay qarashka shaqaalaha oo ah mid aad u hooseeya iyadoo aysan jirin shuruudo xagga ilaalinta deegaanka oo dalkaasi tixgeliyo shiinaha ayaa hadda maamula oo xakameeya sagaashan boqolkiiba waxsoosaarka caalamiga ah ee macdanta naadirka ah dhanka goobaha laga helo macdanta naadirka marka laga hadlayo tan iyo bilowgii kun sagaal boqol iyo sagaashameeyadii shiinaha ayaa garowsaday muhiimadda ay leedahay macdanta naadirka ah ee warshadaha casriga iyo teknolojiyadda heerarka sare ah waxaana uu maalgeliyey horumarinta teknolojiyadan sida soo saarista kala saaridda iyada iyo macdanta kale iyo sidoo kale sifeynteeda oo mudnaan gaar ah uu siinayey natiijadu waxay noqotay in bilowgii qarnigii kow iyo labaatanaad uu shiinaha gacanta ku dhigay ilaa sagaashan boqolkiiba soo saarista macdanta ay guud ahaan wadamada caalamka isagoo ka faa'iideystay mushaarka shaqaalaha oo hooseeya iyo shuruudaha deegaanka oo aan ahayn mid si aad ah loo adkeeyey shiinaha ayaa sidoo kale waxaa lagu qiyaasaa in uu gacanta ku hayo ku dhowaad kala barkayeedka caalamka ee macdanta naadirka ah halka wadamada kale sida baraaziil vietnam iyo ruushka yihiin kuwa ku xiga halka maraykanka uu gacanta ku hayo keliya laba iyo toban boqolkiiba kaydka macdanta naadirka ee adduunka maraykanku waxa uu leeyahay keliya hal goob oo laga qodo macdantan oo ku taal gobolka california taasoo laga soo saaro macdanta naadirka ah loona dhoofiyo shiinahaasi halkaas lagu soo farsameeyo arrintan ayaa waxaa la xiriirta waxyeelada deegaanka ee ka dhalataa hab farsameynta taasoo sababta in maraykanka uu iska ilaaliyo howlgallada waaweyn ee farsamada macdantani dhanka kale ukrain wakaaladda geologiga qaran ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in macdanta naadirka laga helo meelo badan oo dalkaasi ah gaar ahaan bariga ukrain oo qayb ka mid a gacanta ku hayaan ciidamada ruushka dhanka kale waxaa jira wadahadal ku aadan ka faa'iideysiga dowladda maraykanka ee macdanta ukrain taasoo u dhexaysa trump iyo zeloniski oo kale ah madaxda labadaasi dal donald trump ayaa muujiyey rabitaankiisa ku aadan in ukrain ay siiso maraykanka macdanta naadirka ah si loogu bedelo taageero dhaqaale loogu talagalay dadaalada dagaalka ee ukrain iyada oo la raadinayo xiriir istraatiiji ah oo soo jiidasho leh islamarkaana la adeegsanayo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka ukrain horaantii bishan gaar ahaan labaiyo tobankii febraayo xogayaha wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa soo jeediyey heshiis u dhexeeya maraykanka iyo ukrain intii lagu guda jiray kulankiisii hordhaca ee madaxweynaha ukrain kula yeeshay magaalada kiyef heshiiskan ayaa waxa uu xiriir la lahaa in maraykanka uu helo konton boqolkiiba lahaanshiyaha macdanta naadirka ee dalkaasi taasoo lagu bedeli doono ukrain caawinaaddii militari ee gaarka ahayd ee washington ay siin jirtay ukrain macdanta uu dalbanayo maraykanka waxaa inta badan laga helaa bariga ukrain ee uu ka taagan yahay loolanka dagaal ee ukrain kala dhexeeya ruushka zeloniski waxa uu dhankiisa uu si cad uga horyimid dalabkaasi xuli dalkaasi uu ka socdo dagaal adag kaas oo soo bilowday afar labaatankii febraayo ee labada kun labaiy labaatankii iyadoona ukrain ay aada ugu tiirsanayd taageerada militari iyo midda dhaqaale ee reer galbeedka ugu dambeyn waxaan si kooban idinkugu soo gudbinayaa magacyada noocyada macdanta naadirka kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah titanium lithium grafit uranium iyo sidoo kale berilium kuwaas oo marka yurub la joogo ukrain ay tahay waddanka ugu badan ay haystaa nisbada ugu xoogan macdantan waddamada reer galbeedka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى